bismillahi raxmaan iraxiim waxaan rabaa horta inaan shacabkaas magaaladana aan la qaybsanno xanuunka iyo tacadiga iyo dhibaatada ku dhacday runtii waa wax aad iyo aad looga looga nafo annagu markaan ka aragnay midiyaha iyo sida gabdhaha iyo caruurta loo saarayo baabuurtaas ciidamada leeyihiin waajigaah runtii waxay ahayd wax aad iyo aad maaragtay looga nafo oo aan aad iyo aad u wanaagsanayn runtiina haddee haddii la rabo in lala dagaalo qolada midka samaysay ee shabaabka ah oo nabadiidka ah sidaas ma aha in lagala dagaalo in caruurta iyo dumarka iyo dadka masaakiinta waxba galabsan oo runtii martida u ah dowladda kenya inay galaasato ma aha waana arrin aad iyo aad argagax u ah saacidi kastana ee qolada nabadiidka ah ayal waxa ay doonayaan nabadiidku waaba intaasa inay dadkoo dhan isku daraan oo cadaawadu ay barato arrin aad iyo aad looga maxaynahay xanuunkaasna waa la kasanaynaa waa lahin halkaas ku dhibtooday laakiin waxaa aad iyo aad la yaab u ah waxa dowladii soomaaliyeed ay uga aamusan tahay arrintan maxaa yeelay haddee iyadaa jihad u ah shacabkaas iyadaas ay afhayeen u ah dibka lagu sameynayo marka waxa ay dowladda soomaaliyeed la aamusan tahay oo aysan uga hadlaynin aysan ugu sheegaynin dowladda kenya inay cadigaas iyo dibkaas ay maxaan ku rahdaa ummadaas lagu hayo laga joojiyo runtii waa wax aad iyo aad loola yaabo markaan waxaan ku dooranayaa dowladda soomaaliya arrintaas inay ka hadasho inala hadasho dowladda kenya si dadkaas meesha ku dhibaataysan oo dalkooda uga tegay nabad la-aanta in aanan dhibaato loogu geysan taasna waxa weeye waa wax maaragtay mas-uuliyad ay leedahay dowladda soomaaliya inay arrintaasi si adag ay maaragtay wa ay ugala hadasho dowladda
waayahay dabcan dowladda soomaaliya madaxweynaha ayaa nairobi tegey madaxweynaha kenya ayuu la kulmay arrinta ay ka wada hadleen dabcan waxaa lagu sheegay inay tahay muhiimadeedu dadkaasi dhibaatada loo geysanayo in la joojiyo inkastoo aysan muuqan tilaabo rasmiya ama aan warbaahinta loo shaacinin arrimaha sida rasmiga uga wada hadleen sidoo kale madaxweynuhu jaaliyadda uu la kulmay inta la xiray maahan inta kale waxa uu sheegay in ay ku badbaadi karaan inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka ee kenya wasiirka arrimaha gudahana sidoo kale isagoo la hadlay idaacadda kulmiya nairobina ku sugan waxa uu sheegayaa toddobaatan qof oo keliya inay yihiin dadka ku xihan xabsiyada waddankaasi marka dowladda hadalkeedu sidaa ayuu noqday ma moodaa marka aan muhiimad la siin waxaa nairobi ka soconaya waa xaqiiq madaxweynuhu fursad fiican buu haystay markii arrintu dhacaysay haddee waa saa u xigtay oo magaaladii joogay wasiirka arrimaha gudaha gudaha joogaa oo nairobi joogaa saa sheegtay fursad fiican inuu wahay in la kala saaro haddii wax la baarayo in la baaro dadka loo maleeyo hooyada laftigooda marka la baaro habar la soo saaro oo lagu caddeeyo laakiin shacab badan oo aad u fara badan oo caruur iyo dumar ay ku jiraan oo aan waxba galabsan waxay u ahayd fursad fiican inuu arrintaasi si fadliga uu maaragtay uu kala hadlo una ku adkeeyo madaxweynaha uhuru uu aad u adkeeyo in tacadigaas laga ilaaliyo shacabka marka ama magaranaya wuxuu kala hadlay laakiin waxa weeye arrin aad iyo aad looga nafo kulleyba hadda waxaan arkeenno mas-uuliyaddana waxay saaran tahay dowladda inay arrintaasi si kaan maaragtay ay ay uga hadasho ayna maaragtay dalkana dejiso waa markaas naftigeeda marka waa anagu kolley waa la yaabanahay arrintaas ee ku dhacday waayahay maxaa ka dhalan kara marka ra-iisul wasaare arrintan ka socota dalka kenya ee dadka soomaaliyada lagu bartilmaameedsanayo iyadoo weliba dowladda kenya hadda ay leedahay dib ayaan u celinaynaa in ka badan afar kun oo muwaadiniin soomaaliya oo waddankaasi ku sugan kenya weged waynahay dadka soomaaliyeed waa in la celiyo waana xaqiiqa dadka soomaaliyeed dalbay leeyihiin in dalkooda kusoo noqdaan waa wax wanaagsan laakiin iyadu laftigeedu waxay u baahan tahay arrangimenti iyo qorshe u baahan tahay qorshahaasna waxaa laga rabaa dowladda soomaaliya inay keento dowladdu hadda waxay jirtay hal sano iyo bar qorshahaasi ay ahayd inay ka shaqeeyaan adama haddee dadkaasi isagu uga joogi karin meesha maayo haddayna qorshahaas keentay inuu soo wata garan maayo laakiin haddee see dadkii loo soo see dadkii dalka ugu soo noqon iyadoo qorshe la keenin taasna runtii waxay iyadana siiyeen fursad madaxweynaha ay ahayd inuu kala hadlo wax waa dhicin waxaan jeeneen waa dhicin laakiin inaan loogu jawaabin ama reactionka uusan noqon wax irrational ah ama waxaan caqliga gelin maxaa yeele dhib baa dhacay dhibka la geysan caruurtaas aad aragteen iyo gabdhaha soomaaliya baabuurkaas la saarayo sida sida fooshu weliba loo saarayo oo askarigu kasii hayo darida waa wax aad iyo aad usoolxun oo dhaqanka soomaaliga badankeena ka fog marka intaasoo dhan waxaa laga reebay dowlad inay qorsho u keento waa waa fiican tahay in dadka la soo celiyo laakiin waa in xaaladdeeda loo abuuro ay kusoo noqon lahaayeen keliya maahan waddanka kenya wadamada dadka soomaaliyeed ay ama ku xirxiran yihiin ama ay tacadiyada kala kulmayaan sacuudigaoo kalaa ka mida iyo wadamo kale koonfur africa oo kalaa ka mida maxaad baaqa aad usoo jeedinaysaa bulshada soomaaliyeed iyo dowladaha dhibaatooyinka ay kala kulmayaan dadku waxaas oo idin waa cashar cashar loo baahan yahay in wax laga barto wixii lagu kalifayna aan dib loogu noqon casharkaasi wuxuu yahay ummada soomaaliyeed inay ka tagaan qadyaaladda waxaan waxaa keenay qadyaaladda tafaraaruqa midnimo la-aanta yaa keentay marka waa inaan ka barano wax dalkaaga waxaad ku joogi kartaa oo keliya idinkoos ogow idinkoo si tanaasula idinkoo walaalo ah yaa dalkaas lagu dhisi karaa soomaaliya meel ka fiicanna ma laha cid u qaadanaysa ma laha adigu haddeen haddaynan idinkus barin ama soomaaliya dadku sheegin cid qaadanaysa ma laha xaqiiqii waa taas waay marka waxaa loo baahan yahay in is ogolaado waxaa loo baahan yahay in la abuuro maxaan ku rahdaa dibweysiin dhab ah oo dadka dhexdooda ah oo lagu walaalaynayo taasna waa mas-uuliyaddiina naftigeeda dowladda saaran oo hadda runtii hal sana iyo lix bilood jirta iyadan runtii lama hayo inay ka shaqayso reconciliation dhab ah shaqada ugu horreysa ee qabanaysana waxay ahayd arrintaasay ahayd ayal dadku haddaysa isku awoofurnayd u qalbi fiicnayd wixii dhacay aanan laga aan laga baskoon dadku isuma imaanayo meelahay joogaanna waa ku dhibaataysan yihiin hadda waa saa sheegta weeye marka insha allah ilaahay waxaan ka qaryaynaa inaan helno dad isku fiican iyo aan ku raahdaa dowlad ka shaqaysaa runtii in dadkaas isku keenahay gebi gebi ka dheer guri guri ku duway gacan gacan sugiyo gacalkala lumiyo geed geed ka baxay godin godin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geed geed ka baxay godin godin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira